heshiiska jabuuti ee soomaaliya iyo somalilan ayaa laga soo saaray maanta warmurtiyeed ay ku saxeexan yihiin madaxweynaha federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha somalilan axmed maxamed maxamuud silaaniyo labada dhinac waxay isku afgarteen oo ay ku heshiiyeen lix qodob in la derdergeliyo wadahadallada labada dhinac islamarkaana wakhti lagu jaangooyo labada dhinac waxay ku heshiiyeen in arrimaha siyaasadda ee masiirigaah lagu dhiirado lana fuliyo waxyaabihii hore loogu heshiiyey oo ah in laga dhowrsado wixii wadaha carqalad gelin kara inaan la siyaasadeen deeqaha aadminimada iyo mashaariicda dibudhiska welibana la dhiirigeliyo in la fuliyo heshiiskii hawada iyada oo farsamo lagu salaynayo wixii lagu heshiiyey labada dhinac waxay isla garteen ka qaybgelinta wadahadallada marka loo baahdo khuburo farsamo iyo dowlado saaxiib ah oo labada dhinac ay isla garteen labada dhinac ee soomaaliya iyo somalilan waxay kaloo ku heshiiyeen ilaalinta xuquuqal insaanka iskaashiga nabadgelyada iyo in meel looga soo wada jeesto la dagaalanka argagax budhcadbadeeda iyo dembiyada abaabulan in madasha tan ku xigta ee ay ku kulmayaan ergooyinka labada dhinac ee soomaaliya iyo somalilan ay noqoto iyo bisha februari ee sanadka soo socda ee laguna qabto magaalada istanbul ee dalka turkiya qodobka lixaad ee u dambeeya waxay labada madaxweyne ee soomaaliya iyo somalilan ay u mahad celinayaan madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar geelle oo martigeliyey wadahadalkan kadib markii ay labada dhinac sidaa ka codsadeen taliyaha arrimaha siyaasadda ee madaxweynaha federaalk soomaaliya cabdikariim xuseen guuleed ayaa isaguna halkaasi faahfaahin ku siiyey saxaafadda bismillahi raxmaan raxiim maanta oo runtii ah maalin taariikhi ah waxaa shir isugu yimid laba wafdi oo ay kala hogaaminayaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo madaxweynaha dowladda somalilan oo ay martigeliyey madaxweynaha dowladda jabuuti ismaaciil cumar geelle runtii wuxuu ahaa wadahadal aad iyo aad ay ku dheehan tahay walaalnimo wadahadal ay ku dheehan tahay isjeceyl iyo galgacal iyo walaalo isku hiloobay waxaan ka hadalnay qodobo aad iyo aad u tiro badan oo ay ugu horrayso heshiisyadii iyo kulamadii ka horreeyey kulankan ee ku qabsoomay london jabuuti iyo dubay wax alla wixii heshiisoo lagu gaaray sidii loo dardargelin lahaa fulintooda loona taabagelin lahaa sidoo kale waxaan ka hadalnay in lagu dhiirado in horay loogu daadego qodobada masiiriga ah ee u dhexeeya labada dhinac waxaa la yidhi maamaha soomaaliya jirto waxaa layidhi dumaal nin ka xishooda kama ilmo dhalo marka waxay u baahan tahay qodobadaas masiiriga ah oo aad iyo aad muhiimka u ah in labada dhinac ay ku dhiiradaan ayadoo marna aan walaalnimada iyo wadadhaladka iyo ehelnimada iyo waxaa la isku yahay marnaba aanan la iloobaynin lagana tegaynin dabcan heshiiskaas asaga ah labada madaxweyne ayaa saxiixay waxaan rajaynaynaa bisha febraayo labaatan iyo lixdeeda iyo labaatan iyo toddobadeeda inaan ku kulanno magaalada istanbul mar kastana walaalaheen reer jabuuti uu hogaaminayo madaxweyne ismaaciil cumar geelle waxay noo yihiin kayd wax alla wixii adkaada wax alla wixii u baahda in la jilciyo soomaalinimo lagu jalciyo darisnimo lagu jalciyo ehelnimo lagu jalciyo kayd ayay noo yihiin waan u mahad celinaynaa aad iyo aad mahadsantihiin kadib maxamed biixi yunis wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga ee somalilan ayaa isaguna halkaasi kula hadlay saxaafadda bismillaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa sayidina maxamedin wacala aalihi ajmaciin wasiirkaa dhammeeyey mar labaad ana ku hadlaya afka dadka somalilan iyo madaxweynayaasheeda waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa gogosha uu noo soo fidiyey madaxweynaha jabuuti dadka reer jabuuti iyo shacbigeedu oo midaannu aad iyo aad u qadarinayno oo qiimo leh oo walaaltinima ku jirto oo maanta ay ugu horaysaan halkan isugu nimaadno naguna soo dhoweeyaan labadeeda wadan wadahadalladii ka dhexeeyey sidaa wasiirkuu sheegay waxaannu aad iyo aad ugu heshiinay inaannu arrimaha masiiriga ah ee shacbiga reer soomaaliya shacbiga soomaaliya naga sugayaan aan laga xishon sidaa cabdikariimu sheegay oo aannu ka wadallo arrimaha siiriaskaa aannu dhex gallo waxaa kaloonu aad iyo aad isul afgaranay waxyaabihii hore eenu ku heshiinay eeaannu isla saxinay ee wadahadalladii hore aannu ku wada dhammaysanay in la fuliyo ayay labada madaxweyne maanta saxeixeen waxaananu filaynaa in heshiisyadaasoo dhan sidaa ahayn loo fulin doono in la dardargeliya sidaa uu sheegay wadahadalladii way hakadeen sanad baanu sugaynay in aanay dib u hakan oo waqti kii aan ugu talagalay sida u dhacdo ayay madaxweyneyaashu maanta isla gaareen waxaa kaloonu isla gaarnay in aannu markii loo baahdo walaalkaiyo madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle iyo shacbigiisa dadkiisu ayna soo dhex galaan haddii loo baahdo wadahadaladeeda inay horow sii socdaan waxaanu mar labaad u mahadnaqayaa oon aad iyo aad riir aad ugu mahadnaqaya si miisaan iyo qadarin leh mar labaad madaxweynaha ismaaciil cumar geelle oo aad iyo aad daa'iman isku ku dadaalay inuu qadiyadda soomaaliya iyo somalilan iyo shacbiga somalilan iyo soomaaliya aad iyo aad isu soo dhowayntooda wadahadalkooda labadoodaba siduu maanta isugu soo dhoweyn lahu yahay odaygii maanta soomaaliyeed ee madaxweynihiina ugu weynaa ah ee wadda riijinka jira mar labaad baanu ku mahadnaqanaa madaxweyne marka mar labaad waxaan kugu mahadnaqaya marka waxaananu ku heshiinay sidaa in in wixii xumo ah wixii ceeb ah iyo wixii xumaana in layska ilaaliyo iyo in maanta laysu ogolaado wixii dhaqaala iyo horumar iyo dhismo ku lug leh ee labada dhinacba u baahan yihiin in la dhiirigeliyo laguna soo dhoweeyo qolo kastaaba inay wixii horumarah ee dadka waxu kordhinaya lagu taageero markaa sidaa uu cabdikariim u sheegay waxaanu filaynaa shirkoodu wuxuu noqon doonaa sidaa uu sheegay akhirka bisha february waxaananu filaynaa inaanu wakhtigaa arrimaha seriaska ah ee masiiriga ah ay noqon doonaan arrimaanu aad annakiyo walaalayda uga wada hadallo oo aan la sugi karin waana mar labaad idin mahadnaqaya bahda saxaafadda iyo madaxweynayaasha waana mahadsantihiin kabilaahi towfiiq rabadaan muuse v o a jabuuti